magaalada toronto ee dalka canada waxaa maalintii afraad ka socda toddobaadka ciyaaraha soomaalida ee toronto kuwaasi oo ay ka qaybgelayaan kooxo kala duwan oo ka kala yimi dalalka qaaradda yurub maraykanka iyo magaalooyinka dalka canada kasakow tartanka kubadda cagta waxa ay dad badani ka qaybgelayaan toddobaadka dhaqanka ee soomaalida toronto oo ay tahay meel ay ku kulmaan oo ay isku arkaan sanad kasta dad badan oo soomaaliya haddaba wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay cali axmed maxamuud cali baaba oo ah madaxa guddiga farsamada ciyaaraha toddobaadka soomaalida ee canada ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu haatan tartankaasi u socdo
xuseen xaaji waa mahadsan tahay cayaaraha waxay noo bilowdeen toddobada bisha juulay waxay soconayaan ilaa iyo toddoba tobanka si wanaagsan ayayna ku bilowdeen waxaan rajaynaynaa inay kusoo gabagaboobaan sidaas iyo si ka wanaagsan cayaarahaneti waxaa la qabanayay ilaa iyo saddex iyo soddon sano ayaa la qabanayay marka dad badan ayaa kasoo qayb gala waxayna ku soo bilaawdeen cayaarahan ilaa iyo laba tiim keliya maantana waxay sii maraysaa ilaa iyo siddeed iyo toban tiim waxaa sii jirta weliba tiiman badan aan sii celinay oo mataqaanaa aan accommodation sanadkan u samayn waynay laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdo inaan weli ka sii badino siddeed iyo toban aan gaarsiino ilaa iyo mataqaanaa afar iyo labaatan waa tahay calibaaba waxaa iga warantaa bal marka laga soo tago cayaaraha ee dhanka isdhexgalka bulshada soomaalida qurbaha kaalin intee leeg ayuu ka qaataa tartankan aad qabataan tartanka aan qabano waa tartan dadweynaha ay ku xisaabtamaan gaar ahaan dadka ka yimaada yurub north america oo dhan australia waa meel dadka ay ku ballamaan sanadkii si laysu wada arko mataqaana dad oo mataqaanaa isugu dambaysay dhowr sano ka hor yaa meeshaan isku arka dadka qaarkood sanad walba yay kusoo xisaabtamaan inay meeshaan isku arkaan oo mataqaanaa ay ku kala warqaataan marka cayaarahaneti waa cayaaro aad iyo aad ayay muhiim u tahay isdhexgalka dadka soomaaliyeed waa tahay waxaa iga warantaa bal dadka iyo ciyaartooyda marka laga soo tago ciyaartooy hore oo waxaa jira barasamaadkii soomaaliya ciyaari jiray oo halkan ku kulma kulamaad u qabsataan oo xifaaltama bal ciyaartooydaas aan hadda ka arkayo garoonka aan joogno dhaktar yuusuf shiqaaq abuukarsaash mukhtaar cuti cantarjenyo cabdibasket ciyaartooy kaloo aad u badan oo halkan daawanaya iyagana tartamaad u qabataan kuwaas bal ka waran xifaaltankooda iyo halkan markay kulmaan waxyaabaha dhex mara cayaartooyda aad soo sheegtay oo cayaartooydii barisamaadka waxay ku soo xasuustaan markay cayaari jireen stadium muqdisho iyo mataqaanaa tartamadii ka dhexan jiray yaa waxay u noqotaa mataqaanaa xusuus oo ay ku soo xasuustaan wakhtiyadii hore iyo waxay soo mareen marka aad iyo aad ay ugu xisaabtamnaa ayagana waa muhiim ayayna u tahay sanad walbana waa meel ay ku ballamaan inay isugu imaadaan ay isu arkaan waata ugu dambayntii waxaad iga warantaa bal dhallinyaradan u qabanaysaan tartanka dhibaatooyin badanaa haysta dhallinyarada dil ay ka mid yihiin haba u badnaadaan kuwa kanada u k oo kale ingiriiska kooxaha ka socda ayagana dhibaataha laga soo sheegaa oo dhallinyarada ku saabsan tartamadan ad qabanaysaan maxay ka tari karaan yaraynta ama joojinta dhibaatooyinka haysta dhallinyarada tartamada noocaan ah oo dhallinyarada aad ayay u wanaagsan tahay waxyaabaha keliya ee mataqaanaa ka badbaadin kara dhibaatooyinka ka jira north america iyo yurub marka importantay u tahay dhallinyarada ku jira sboortigana aad ay ugu yaryihiin crimeka iyo mataqaanaa broblemada oo hadda gaar ahaan soomaalida ka haysta qurbaha waxaa jira dhallinyaro oo mataqaanaa ku jiri jiray falal aan wanaagsaneen oo haddeer markay arkeen saaxiibadooda oo sbortisku ku jira soo jiitay oo ayagana mataqaanaa hadda kaga badbaaday arrimaha ay ku jireen marka hore marka waxaan rajaynaynaa kuwa kale sidoo kale ay ku daysadaan ayagana sidoo kale aan kusoo jiidno si uga soo baxaan broblemada ay ku jiraan
kaasi wuxuu ahaa cali axmed maxamuud cali baaba oo u waramayey wariyahayaga dalka canada xuseen nuur xaaje